habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabtiya saddexda bisha ogost sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawana waxaa idiin wadaa anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamedow horta wax galmudug lagu dhiso oo qaybu ka maqan tahay waa qof walbaa waa garan karaa inay nuqsaan yihiin cadaado horta sideedaba waxaan is leeyahay arrinkoodu waa hal qodob qodobkaasoo ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dadka muqdisho oo geeridii duqa magaalada ay soo xasuusisay maalmihii murugada lahaa ee ay u soo joogeen
ama aad u murugo leh ayaa soo maray magaalada muqdisho oo dad badan oo haldoorkeeda ah iyo mataqaanaa dad arday ah iyo dad fara badanba ay ku dhammaadeen oo yani muwaadiniin ah waxaa ka mid ahaa qaraxiishaamo waxaa ka mid ahaa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada caweyska washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dilida golaha militariga ee haya talada dalka suudaan iyo hogaamiyaasha kacdoonka ayaa maanta ku dhawaaqay inay gaareen heshiis dhigaya in la dhiso dowlad kumeel gaara oo muddo saddex sano ah shaqaysa kadibna talada lagu wareejiyo dowlad rayada wakiilka midooda afrika u qaabilsan wadaxaajoodka maxamed xasan labaad ayaa heshiiskaasi kaga dhawaaqay magaalada khurtuum sarkaalkaasi ayaa sheegay in labada dhinac si buuxda ay u ayideen heshiiska balse ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer wadahadallada ayaa sii socon doona ilaa iyo inta laga soo gebagabeynayo heshiiska heshiiskaasi lagu soo dhisayo dowlad kumeel gaar ah ayaa la filayaa inuu soo afjaro dhibaatada dhanka xukunka militariga ee markii horeeto kasoo bilowday kacdoonkii lagu tuuray cumar xasan al bashiir kaasi oo bilowday kow iyo tobankii bishii abriil ee sanadkan
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa sabtida maanta soo gebagabeeyey wadahadallo labada dhinac u dhexeeyey oo ka socday xarunta dalka qatar ee dooxa labada dhinac ayaa ku heshiiyey in xadda beriya ay sii wadaan wadahadallada wariyaha v o eda caaisha tandiim oo dooxa ku sugan ayaa sheegtay in wadahadalladii sabtida maanta dhacay oo qaatay ilaa laba saacadood iyo bar wax faalla ah aan laga bixin markii lasoo gebagabeeyey kadib ka hor wadahadallada hadda socdaa tandiim ayaa sheegtay in labada dhinacba ay muujiyeen inay heshiis ku dhow yihiin saraakiil ka hadlay kulanka maanta ayaa ku sheegay kii ugu muhiimsanaa wadahadallada muddada soo socday ee loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka afghanistan ee siddeed iyo tobanka sano dalkaasi ka socday
dowladda bangaladesh ayaa dadaal xoog leh waxay ugu jirtaa siday u joojin lahayd sidii uu u fidi lahaa xanuunka dang oo uu keeno viruska dhilmaayadu gudbiso cusbitaalada waxaa buuxu dhaafiyey bukaanno cudurkaasi uu soo ritay dowladda bangaladesh ayaa waxay sheegtay in qandhada xanuunka deng ay u geeriyoodeen dhowr qof iyadoo ay qaadeen xanuunkaasi dad tiradooda lagu sheegay toddoba iyo toban kun oo qof saraakiisha caafimaadka ee bangaladesh ayaa waxay sheegeen in cusbitaalada magaalada daka ee caasimadda culays weyn ay kala kulmayaan sidii bukaanadaasi ay ugu heli lahaayeen meelo ay seexiyaan magaalada daka oo keliya waxaa ku nool labaatan milyan oo qof waxaana ay ka mid tahay magaalooyinka uu xanuunkaasi sida faraha badan uu ugu fidayo
maraykanka ayaa cunuqabatayno kale dusha ka saaray dalka ruushka arrimo la xidhiidha sumaynin basaasa oo ruusha iyo gabadh u dhalay oo loogu geystay dalka britain wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay in cunuqabataynada cusubi ay hor joogsanayaan in ruushka la siiyo deymo taageero maaliyadeed amaba mid farsamo kuwaas oo ka imanaya hay-adaha bangiga adduunka iyo tan lacagta adduunka bangiyada maraykanka ayaa sidoo kale laga horjoogsan doonaa inay ka qayb qaataan lacag isweydaarsi lala sameeyo ruushka waxaa intaas dheer inay jiri doonto waxaa loogu yeedhay siyaasadda diidmada in la sii wado rukhsadaha amaba shatiyada wax lagu dhoofiyo loogu dhoofiyo ruushka alaabada sida kiimikooyinka labada ujeedo loo isticmaali karo iyo walxaha biology ee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay mamnuucday cunaqabataynada ayaa hirgelaya shan iyo toban maalmood kadib marka koongareeska la gaadhsiiyo waxayna sii jiraysaa muddo ugu yaraan hal sano ah sergey scripple iyo gabadhiisa ayaa lagu sumeeyey waxyaabaha habdhiska dareenwadka waxyeela iyagoo ku sugan magaalada salisbury ee dalka england
aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idileena halkaad weli laga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington aan ku bilowna kadib khilaaf muddo soo jiitamaya iyo dood ka taagneyd hal u helidda muranka siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug oo ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku lug lahayd ayaa shalayto waxaa dhuusamareeb laga shaaciyey in xal laga gaaray waxaa mas-uuliinta u hadashay dowladda federaalka iyo madaxda ahlu sunna oo magaalada dhuusamareeb gacanta ku haya ay sheegeen in ciidamo isku dhafa ay sugi doonaan ammaanka magaalada oo lagu wado in uu ka dhaco shir dib u heshiisiina wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye
maxamed waxaa lala wada socdaa in muddo afartan cisho iyo wax la jira ah halkan uu joogay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali khayre oo u yimid in khilaafaad iyo waxyaabo ka jiray galmudug la la la saxo lagana shaqeeyo in galmudug ay yeelato dowlad shaqeynaysa dowlad goboleed shaqeynaya oo siin kara ummadda galmudug waxa ay uga baahan yihiin dowlad goboleed waxaa runtii aada iyo aada waxa lagu farxo u ah in arrimihii halkan loo yimid in badanna laga qabtay inta dambena hadda ay muuqato in rajadoodu ay fiican tahay guud ahaan waxaa la isla meel dhigay saddex qodob oo muhiim ah qarameyn iyo isku dhaf ciidamada booliiskii iyo nabad sugidii iyo militarigii saddexdaba isku dhafka hamaan socodkoodii isku dhafka waa dhammaaday waxaa la sameeyey ciidan ciidankaas kamid a la isku dhafay oo loo xil saaray inuu amniga magaalada dhuusamareeb sugo qodobkaasi wuxuu ahaa qodobka gundhiga u ah in dadkii galmudug shacabkeedii iyo dhaqankeedii iyo la isugu yeero ouradoodii bulshada oo hore loogu socdo inay heshiiyaan kuna heshiiyaan inay samaystaan nidaam ay ayagu leeyihiin iyo dowlad goboleed ay ayagu leeyihiin xalkuna sidaas uu noqdo xalkaas marka la helana hore loogu gudbo marka inay samaystaan in la sameeyo doorashooyin wa waa gartay lagu gaaro dowlad goboleedkaas in la sameeyo wa waa gartay laakiin waxaa jira tabashooyin badan oo dhinacyada galmudug qaarkooda oo hawshan ka socota dhuusamareeb qaarkood ay diidanaayeen oo aanay ku qanacsaneen oo ay tabasho jirtay iyaga heshiiskan aad gaarteen ma ku qanacsan yihiin oo ma kala xiriirteen maxamedo walaahi hade dhinacyada aad adigu hadda maskaxda ku hayso amagaba garan karo meesha waxaa jirtay dowlad goboleed galmudug oo marka hore laba qaybood kala ahaa galmudugtii lagu sameeyey cadaado iyo iyo maamulkii gobolada dhexe oo ahlusunna waljamaaca hogaaminaysay waa isku darmeen waxaa lagu soo heshiiyey jabuuti laakiin nasiib daro isku darkaasaan sidii la rabay uqaadin sidaas aawadeed waktigii ewel loogu talagalay galmudug waktigeeda dowladeedu inuu ku dhamaadana waa dhamaaday oo afartii julaay uu ku ekaa marka dowladda federaalka iyo xukuumadda oo hogaaminaya prime ministerku waxay garteen in xaaladda galmudug ku jirto ay runtii halis maamul iyo mid nalabeed ay keeni karto sidaas aawadeed waxaa halkan ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu u yimaadeen inay arrimahaas galmudug la toosiyaan hadda gaar ahoo wasiir haddaan meesha kaa dhex gala raalli adoo ah dhinacyadan maskaxda ku hayay ama hadlay oo iyaga hadlay oo sheegay in dib u heshiisiin dhuusamareeb lagu qabtaa aani raalli ka ahayn oo warbaahinta u sheego innaga lala hadlay waxaa ka mid ah cadaado iyo hobyo oo iyaduba shir qabsatay marka heshiiskan hadda laga gaaray in ciidamada la dhafo dib u heshiisiintii halkaa lagu qabto wax iyaga loola noqonayo lagu lagu qancinaya mise way ogol yihiin oo hadda guushan wayd waydala qaybsanayaan maxamedow horta wax galmudug lagu dhiso oo qaybu ka maqan tahay waa qof walbaa waa garan karaa inay nuqsaan yihiin cadaado horta sideedaba waxaan is leeyahay arrinkoodu waa hal qodob qodobkaasoo ah waxay daraynayaan in magaalada cadaado ay noqoto fadhiga baarlamaanka marka ma aha wax la dhihi karo waa waa waxaan aan qaadan karin in galmudug arrimaheeda laga shaqeeyo oo dowlad goboleed laga dhiso wax la og yahay waaye in muddana way ahayd cadaado fadhiga baarlamaanka iyo dowladdaba marka waxyaabahaas hadda waxa la xaliyey kuma jiraan intaan hadda kuu sheegay kuma jiraan waana wax u baahan in laga wada hadlo tan arrinka hodyo shirkaasi waa shir beeleed mana u malaynayo hadda beel kamida beelaha dega galmudug oo galmudug dowladnimadooda iyo iyo horumarkeeda wax ku lihi inay intay beel ahaan u shiraan dankooda iyo danta dowlad goboleedka galmudug iyo doorka ay kuleeyihiin ay ka hadlaan wax ka hor imaanaya galmudug in la hagaajiyo maahabe waa gartay marka dib u heshiisiinta waxaa laleeyahay muddo kooban baad ku qabanaysaan shirkii dhuusamareeb ee dib u heshiisiinta shan shan cisho gudahood ma rajo ma ka qabtaan in dhinacyadoo dhan kasoo qayb galaan oo shirkaa dhaco aada iyo aad aada iyo aad wax yiri kama soo qayb gelayno maba jiraanba maxamed anagu intaan ognahay arrinkaa waxaa ka shaqeynaya guddi loo magacaabay arrimaha dib u heshiisiinta oo ah guddiga qaranqaarada shirweynaha galmudug oo hadda dhuusamareed fadhiya oo soo maray degmooyinka iyo tuulooyinka galmudug badankooda wax nagu soo laabtay oo dhahaya lagama kama qeyb gelayno shirkaas lama arko de dabcan marka laysu yimaado shirka dib u heshiisiinta laysugu yimaadaa qofkii dan gaara lahaa iyo qofkii tabasho gaara qabiiba uu ka hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo laakiin wax dhaxaaya galmudug iyo heshiisiinteeda la hor istaago aban ka qayb geli mayno maba jiraan
wasiir hawshan galmudug mudday soo jiitamaysay horaa maamul loogu sameeyey maamulkoodii waa kan burburay oo socon waayey hadda dib u heshiisiin kale aad ku baaqaysaan bal waxaad nooga warantaa caqabadda inta ay la eg tahay caqabadda aad kala kulantay howlahan aad ku jirta ee issoo jiididda dhinacyada isdiidan wallaahi adeerow haddee dib u heshiisiinta dadka soomaalida ah gaar ahaan marka dib u heshiisiintaasi aysan dhaqan ku koobnayn ay siyaasad gasho waa iska dhacdaa in laysu jeedjiido wax hadda gaar ah oo aada loola yaabo oo anigu aan qariibsadana kuma jirin laakiin waxaa xaqiiqaa dadka soomaalida marba haddii wixii ay yihiin qeyb qabiil iyo ay gasho siyaasaddu isjiidjiid waa yeelanaysaa laakiin wax hadda aan lama waxaan la malayn karin oo iiga soo dhex baxay runtii ma jiro kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba dadka magaalada muqdisho ayaa weli u murugoonaya geeridii allah u naxariistee duqii magaalada oo daraad u dhintay qarax xarunta maamul gobolka banaadir ka dhacday afar iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay dhimashada cabdiraxmaan cusmaan cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriiso ayaa ka mid ahayd maalmihii murugada lahaa ee u soo joogeen dadka magaaladu dhinaca kalena aaska meydka guddoomiyaha ayaa lagu wadaa oo lagu waday inay maanta dhaco ayaa berri dib loogu dhigay wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray waa maalin kale oo muqdisho ay ilmeynayso dadka muqdisho waxay gacmahooda ku aasayaan duqii muqdisho oo al-shabaab ay ku weereen xafiiskiisa ugu dambeynna u dhintay dhaawacii soo gaaray dadka ku nool gobolka banaadir waxay u soo joogeen maalmo xanuun badan sida qarakhii hotel shaamow xasuuqii hargahaya saamaha qarakhii afar iyo tobankii oktoobar iyo kii ugu dambeeyey oo afar labaatankii bishan al-shabaab weer qorshaysan ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose halkaasay ku dhinteen guddoomiyaal degmo agaasimayaal ugu dambeyn oo kulaf waaye dhaawacii soo gaaray duqii muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariisow brofesor liibaan ciiseo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa u sheegay v o a inay u soo joogto muqdisho maalmo xanuun badan uga tacsiyeyn lahaa injineer yariisow duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu matelay uuna u khidmayn jiray ilaahay waxaan ka rajaynayaa samar iimaan inuu ilaahay ka siiyo maamo aada u muruga leh ayaa soo maray magaalada muqdisho oo dad badan oo haldoorkeeda ah iyo mataqaanaa dad arday ah iyo dad fara badanba ay ku dhammaadeen oo yani muwaadiniin ah waxaa ka mid ahaa qaraxii shamo waxaa ka mid ahaa kii hargaha iyo saamaha ordada waxaa kasii mid ahaa kii zobe ka dhacay oo iyadana mataqaanaa dad fara badan ay ku dhinteen hadda oo gobolka banaadir iyo meelo fara badan oo kale run ahaantii xanuunadaas waa xanuuno shacabka muqdisho ay aada ugu soo noqdeen ee ay yani ay maalin walbaba ku taamayaan ma la arki doonaa magaalada muqdisho oo ammaan ah ma la arki doonaa iyagoo la isku kala goosho dhinacyadeeda oo kala duwan marka dadkiina waxaa haystaa maxaa la yidhaahdaa amandarinadana way jirtaa haddana jidadkiina way ka xiran yihiin duruufo badan oo adag ayaa isugu tegay axmed cabdi haadi oo ka faalooda siyaasadda ayaa sheegay in dadka muqdisho ay aasayaan guddoomiyahoodii runtii waa wax laga nax maanta dadka muqdisho ku nool saddex milyan ah oo meel magaalo soomaaliya dadka ugu badan tirada ay ku nool yihiin inay maanta aasayaan maayarkoodii ama duqoodii magaalada muqdisho oo gacan ku ba gacan ka xaqdaran ku baxay oo usoo usoo halgamay in magaaladan uu ka dhigo magaalo amniaha magaalo oo dadku ay ku noolaan karaan oo nolol ka jirto marka dhammaan dadka reer muqdisho maanta waxay u tahay maalin madooba u tahay soomaalidana maalin madooba u tahay waana in laga diyaargaroobaa mar dambe siaysan xaalad noocan oo kale dadka ugu dhicin si lamida cabdinaasir iile ayaa u sheegay v o a in muqdisho ay u taha maanta maalin madow waxay maraysaa in shacabkii magaalada muqdisho ay maayarkoodii ama guddoomiyahooda gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho ay gacmooda ku aasaan xaqiiqatan waa arrin mahadhaa injineer cabdiraxmaan yaliisow inkasta oo qoyskiisa iyo xigtadiisa ay xanuun badan ku hayso haddana waxaan qabaa shacabka ku nool gobolka banaadir oo dhan maanta waa wada agoon brofesor ciise ayaa sheegay in dadka degan xamar xilligan ay wajahayaan xaalad adag run ahaantii waa xanuun badan baa dadka degan magaalada muqdisho ay wada dareemayaan dhammaan dadka qaarkood waxa ay dareemaan hadday meel yar jug ka maqlaan xataa yani waxay dareemaan argagax argagaxan ay ku jiraan yani shacabka soomaaliyeed yani inay ay fiicnaan lahayd in lagaga baxo waxaana lagaga bixi karaa yani isku duubni yaa lagaga bixi karaa anu waxaan odhan karaa shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka muqdisho degan waxay ka mid yihiin dadka ugu adkaysiga badan iyo dadiilada iyo niyadoodana aada u fiican tahay haddaad aragto waxyaalaha ganacsiga iyo sida ay mataqaana wax walba oo socda haddana duruuftii weli noloshii way socotaa way ifaysaa marka yodadiilada iyo niyadda ay leeyihiin way weyn tahay laakiin wax weyn baa ka maqan oo ah inay nabad ku noolaadaan oo yani noloshooda ay ku naaloodaan ayaa taa ka maqan waana taa waxay xaq u leeyihiin marka laga yimaado weerarada al-shabaab ay ka geystaan soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa jira culayso kale oo dadku ay wajahayaan siduu v-oda u sheegay axmed cabdi haadi dadku horta waxaa laga yaabaa inay maqlaan qarxyada waaweyn iyo daliilka waaweyn oo maayaradoo kale iyo ay ku dhintaan ama duqa magaalada muqdisho o kale ay ku dhintaan laakiin magaalada muqdisho haldoorkeedii iyo dhammaan dadkii waxgalkahay oo dhan maalinba midaa la siibayaa sidoo kalena inta kale oo macquulka ahaan lahayd oo kalena cabsi bay ku nool yihiin dadka dowladda u shaqeeyay iyo dadka lacagta haysta kuwana dhagaxyaan ayay magaalada qeyb ka dhigteen ama bullet proof ay raaceen kuwana ciyaalkoodii carruurtooda dibadday geysteen kuwana meel khaasa isku ilaaliyaan laakiin dadka caadiga ahaa oo duruufta aysan u saamaxayn waxay ku nool yihiin albaab weyn oo maaragtay iisheeg qabri amiin yuusuf khasaare waa ruuqadaa muddo dheer ka soo shaqaynaya sakhaafadda waxa uu u sheegay v o a in dowladda soomaaliya looga fadhiyo baaritaan cad oo ay shacabka usoo bandhigto siduu ku dhacay weerarkii lagu dilay injineer irisow iyo tobanaan kaloo ka shaqaynaya gobolka banaadir shacabka soomaaliya kuma filnaan doonto haddii aan qaraxii hadda ka dhacay iishe gobolka banaadir aan si rasmiga loo baarin oo si rasmiya shacabka soomaliya loogu soo bandhigin in wax badan ay dhici doonaan maanta ayaa lagu waday in magaalada muqdisho dib loogu soo celiyo meydka injineer yariisow waxaase baaqatay diyaaraddii keeni lahayd iyadoo guddiga qabanqaabada u sheegeen warbaahinta in maalinta beriha la keeni doono cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa tahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedanaya ridwaan xaaji cabdiweli
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah saalax xasan cumar oo ah afhayeenka baabulka gobolka banaadir afhayeenka ayaa ka waramaya geerida allah u naxariistay guddoomiyihii hore gobolka banaadir injineer yariisow iyo sidoo kale saameynta uu yeeshay qaraxii lala beegsaday maamulka gobolka banaadir afar iyo labaatankii bishii julaay runtii waa wax aynu dhammaanteena aada aan ugu wada xumaanay haddaynu nahay shacabka soomaaliyeed si gaar ahna runtii ay u taabanayso dadkii la shaqeynaya allah u naxariistee duqii magaalada ahaana guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow runtii waxa uu ahaa shaksi ku sifoogay oo adeegidda shacabkiisa ujeedkiisana ama himilooyinka uu lahaana ahayd sidii loo horumarin lahaa caasimadan dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho islamarkaana dowladnimada loo xoojin lahaa runtii waad dareemi kartaa shaksi noocaas oo kale ah marka uu ka baxo bulsho runtii u baahan in loo hanaqaado himilooyin fog runtii waxa ay dareemi karaan iyo dareenkooda sida uu noqon karo intaba marka laga yimaado geerida guddoomiyaha sidoo kale waxaa jiray mas-uuliyiin kale iyo khubaro kale oo ku dhintay qaraxaasi bal maxaad fikrad naga siin kartaa khibraddii iyo waayo aragnimadii dadkii kale ee ku dhintay qaraxa iyaguna runtii qaraxaasi waxaa sidoo kale ku geeriyooday dad ay kamid ahaayeen dorosor maxamed daahir iyo weliba abukaato xasan sabriye oo runtii ahaa nin asigoo lix iyo toban sano jira kusoo biiray dowladda hoose islamarkaana hadda ku gudi jiray da-da sideedanaadkii marka waad qiyaasi kartaa khibradiisa inta ay la-ekeed iyo sidii waayo aragnimadiisa ay ahayd shaksi noocaas oo kale ayaanu ku weynay iyo weliba shaksiyaad kale oo agaasimihii shaqadii shaqaalaha uu kamid ahaa oo iyaduna muddo fara badan gacanta kusoo hayay howlihii shaqada dowladda hoose runtii dhammaantoodba waynu tabi doonaa laakiin ka gobol ahaan iyo dowlad hoose ahaan uma tabi doone ka shacab soomaali ahaan ayaanu u tabi doonaa waayo waxay ahaayeen dad aynu ku tilmaami karno khaamuuskii dalka ay haysteen ay kamid ahaayeen runtii markaanu eedno dhinaca sharciyada wuxuu ahaa bukaataha sharciyahaan ee ku takhasusay dowladaha hoose sidoo khibrado fara badan ee dowladihii ciraaq oo kale tababaro siin jiray waayadii barisamaadkii runtii shaksiyaad noocaas oo kale nagu khaali ah dalkana ku khaali ah ayaanu ku weynay runtii waxaanu rajeyneynaa in ummadda soomaaliyeedna laga dhex heli doono shaksiyaad noocaas oo kale ah oo u adeega shacabkooda dalkooda haweenka iyagu mas-uuliyiinta ahaa ee qeybta ka qaadanayay maamulka gobolka banaadir maxaad naga siin kartaa fikrad haweenkii ku geeriyooday qaraxaas runtii maamulka gobolka banaadir uu hogaanka u hayay allaha u naxariiste duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan waxa uu mar walba awood siin jiray haweenka qeybahooda kala gidisan iyadoo guddoomiyaasha degmooyinka qaarkood ay ahaayeen ba dad haween ah sida allaha u naxariistay guddoomiyihii degmada cabdilcasiis marwe sabaax iyo guddoomiyihii degmada shangani oo aynu ku weynay marwe sahra iyadana aanu ku weynay qaraxii dhacay runtii waxay hormuud u ahaayeen haweenka soomaaliyeed ee iyagu u istaagay inay horumariyaan dalkooda una adeegaan shacabkooda runtii waxay ku dhiiradeen iyadoo aynu ognahay marxalada dalka uu marayo in ay markaasi ay ku dadaalaan sidii dalkaana loo horumarin lahaa shacabkoodana ay u khidmeyn lahaayeen magaalada muqdisho waa caasimada soomaaliyeed intaas oo mas-uul maadaama ay ka baxeen howlahaygii shaqo sidee u socdaan marka runtii maamulka gobolka banaadir markii ay ka baxeen shaksiyaad noocaas oo kale ah iyo tiro intaas la eg runtii waxa ay cadowga sugayeen waxa uu ahaa in uu wiiqmo shaqadii loo hayay bulshada qeybahooda kala gedisan islamarkaana adeegyadii dowladda hoose bixin jirtay gebi ahaan bay istaagto laakiin taasi maysan dhicin howlihii iyo adeegyadii dowladda hoose muqdisho hayse shacabka soomaaliyeed way sii socdaan oo waxaynu ognahay maalin arbaca ah ayuu dhacay qaraxii afar iyo labaatanka juulaay sabdidiina in howlihii caadiga ahaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ay si caadi ah ku socdeen ilaa iyo haddana ay si caadi ah ay ku socdaan marka laga reebo saddexda maalin baroor diiqda ah loo baroor diiqayo hogaamiyihii maamulka gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho allahu naxariisto injineer cabdiraxmaan cumar cismaan iris marka iminka howl maalmeedka gobolka banaadir ayaa gacanta ku haya waxaa sii haya kusimaha gudoomiyaha duqa ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda iyadoona ay sidoo kale joogaan maamulka intiisa kale oo shaqadii caadiga ahaydna iyaguna ay qeyb ka yihiin agaasimayaashii iyaguna shaqooyinkii caadiga ah gudanaya dhammaan howlwadeenadii oo idil ayaa shaqadii sidii caadiga ahaa u wada gudanaya marka laga soo tago howlaha kale adeega bulshada ee ay maamulka gobolka uu qaban jiray waxaa howl muhiim oo ka hayay dhinaca amniga qaraxani saameyn ma ku yeeshay amnigii magaalada muqdisho runtii maya kooxaha nabaddiidka way og tahay bilooyinkii ugu dambeeyey in ay magaaladii muqdisho isbedeshay howlihii amniga ay laamaha ammaanka ay ka hayeen iyadoo isbedel muuqdo uu ka dhacay magaalada sidaa daraaddeedna ay markaa awoodi waayeen in weeraradii ay horey u geysan jireen oo ahaa inay gawaari ay ku weeraraan goobo ganacsi mise goobo kaloo muhiim ahba ay u suurta geli weysay markaana ay tani ay qeyb ka ahayd waxyaabaha marka u dambeysa ay sameeyaan kooxaha argagixisada aynu ku naqaano ay sameeyeen laakiin amniga dhinaca kale marka laga eego magaalada waa mid xasiloon oo ay laamaha ammaanka ay gacanta ku hayaan mustaqbalka maamulka gobolka banaadir sidee buu noqon doonaa maxaase la filayaa tallaabooyin in ay dowladda dhexe qaado runtii sida aynu la soconno dalkan soomaaliya waayihii hore markii xornimadiisa loo dagaalamayay dad baa naftooda u horay oo naftooda ku waayay dhiig fara badan baa u daatay in lasoo gaaro marxaladda aynu maanta joogno runtii tanina waxa ay qeyb ka tahay dadkii aynu ku weynay qaraxii afar iyo labaatankii juulaay in ay tahay marxaladihii lagu gaari lahaa dowladnimada soomaaliya islamarkaana lagu adkeen lahaa dowladnimadeena runtii waxay ahaayeen dadkii naga baxay dad shahiiday islamarkaana naftooda u horay sidii dalkan iyo dadkan loo horumarin lahaa ma isle ma isdhahayo waxbaa iska bedeli doona maamulkii gobolka runtii waxaanu ka baranay ama ayna tusaysaa inaynu ku dhiirano sidii aynu ku dadaali lahayn inaanu ka shaqeyno horumarka dalkan islamarkaana aynu u khidmayno shacabkeena soomaaliyeed runtii kooxaha nabaddiidka ee argagixisada ah waxa ay damacsan yihiin waxay tahay in laga niyad jabo in loo adeego shacabka islamarkaana laga niyad jabo dowladnimada islamarkaana sidoo kale ay dadku ay markaasi ay niyaddooda aysan siinin sidii dalkan iyo dadkan loo badbaadin lahaa laakiin taasi micnaheedu annaga dhankeena maaha dhankeena waxay ku tahay opposite oo waxayna tusinaysaa inaanu ku dhiiranno sidii aynu dalkan iyo dadkaani aana ugu shaqayn lahayn sidii aynu dowladnimadeeda u xoojin lahayn sidii aanu u muujin lahayn iskaashi sidii aan meel qura ugu soo wada jeeshan lahayn inaanu isaga dhicin oo aanu meel iska saarno kooxahan argagixisada runtii marka waxaanu leenahay waxa uu dhiigeenu u qudanayaa sidii aynu dalkan u badbaadin lahayn dowladnimona u gaarsiin lahayn shacabkeenana aanu ugu adeegi lahayn haddii dhinaca ammaanka aynu ku noqonno qaraxa kadib waa sidee xaaladda xafiiska maamulka gobolka banaadir maxay yihiin tallaabooyinka aad qaadeen ee lagu sugayo ammaanka shaqaalaha xarunta iyo weliba dadka rayidka ee muwaadiniinta ah ee adeega usoo raadsada runtii waxaynu ka baranay casharo fara badan isbedel oo dhanka ammaanka ahna runtii maamulka si deg dega ayuu ugu dhaqaaqay haddana ammaanka waa mid laisku haleyn karo haddii ay noqoto servicekii loo sameyn lahaa shacabkana waa mid si caadi ah ku socdo ay shacabka isku haleyn karaan shaqaalihiina runtii waa kuwo iyaguna hoolahoodii caadiga ahaa wada islamarkaana ku dhiiraday in ay hoolahoodii ay sii wadaan goorma la filayaa in lasoo magacaabo guddoomiye cusub ama dib loosoo dhiso maamulka gobolka banaadir runtii taasi madaxda sare ayay u taalaa wakti hadda aynu sheegi karna ma aha laakiin hadda waxaynu ku xaqiijinaynaa in howlihii la wado islamarkaana howlihii uu hadda si toos ah u wado kusimaha guddoomiyaha gobolka ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda ibraahim cumar macdalle ibraahim deere intaasna dhegeystayaal waxaa inooga idil barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan marti inoogu ahaa afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan una la socodsiinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna waxaad isku dhowataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa inoo hayaa cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii aad hore u maqli jirtay ballanqaad siyaasiyiintu xilliga doorashada bulshada u sameeyaan caawana waxaan idee hayaa gabadh ballanqaadka loo sameeyey beekhaamin maaya bushqadii jacaylkoo bundad lagu cabeeyaan barkin kaaga dhigilaa badhna gogasha hoos iyo derme baaxad weynoo baxsan kaaga dhigilaa badhna go-a dushaad iyo huga barafka celiyo buste kaaga dhigilaa badhna sed iyo diric iyo bayluule xarar iyo dallad barashabeel iyo bac kaaga tolila
sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan kala duwanaanshiyaha dhinaca dhaqanka ee bulshada dunida ku nool iyadoo caawan aynu eegi doonno qaar ka mid a dhaqannada u gaarka ah dalka maleesiya iminka qofaa isku dhacdeen banuuni banuuni baa ciyaarsiin faawal baa ku samaysay madax haddaa ka salaaxday waa dagaalamaysa ciyaartooygii markuu dhulka ku dhaco waa soo kicinaysaa dabada ka dharbaaxaysa
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonayna waxaana caawa aynu ku wada cawayn doonaa kabtan aan xajiiniyo laaxayn weedh ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay
waxa la kabtanku hadduu run yahay waa lagu mugta waa xalaal waa waxaan u qaaday xaaskayga oo magaceedu ku dhex jira xagga dambe xitaa habboon laakiin aniga magacaantan la baxay xafiba iyo xasiliya iyo xasilada intaasku magac buu ku dhex jira barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dunida aynu ku noolnahay oo la tilmaamay inay ku dhaqan yihiin dad kor u dhaafaya toddoba bilyan oo qof ayaa sida aynu ogsoognahay qoomiyad kasta oo meel degtaa ay leedahay dhaqan iyo caado u gaar ah oo lama taabtaana hase yeeshee arrinka cajiibka ah ayaa ah in dhaqannadaasi qaarkooda deegaan basi looga yaqaan iyadoo dhacda in mid dhanka wanaagga wax looga isticmaalo uu meel kale ka yahay ceeb waxaana hubaala ah in haddii aynu tiriya isnidhaahno aynaan caawa oo dhan ka baxayne bal aynu soo qaadanno dalka maleesiya ee ku yaalla koonfur bari qaaradda eshiya islamarkaana aynu eegno qaar ka mida dhaqannada cajiibka ah ee bulshada dhexdeeda caadiga ka ah islamarkaana meelo kale oo soomaalidu ay ka mid tahay ceebta ka ah waxba yaanan idinku daalina aan soo dhoweeye maxamed geelle oo ka mid a dhallinyarada dalkaasi wax ku soo bartay oo waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax uga warramay dhaqannadii cajiibka ahaa ee waddankaasi maleesiya uu ku soo arkay intii uu ku noolaa ummad walba waxaa leeda dhaqan u gooniya inagoo kale war hebel warwaran nabad ma la fiican yahay ma la baryey waxyaaba badan noocaasaan leenahay iyagu laakiin waxay nagaga duwan yihin waxaa la isku salaamaa wax ma cuntay oo luqadooda lagu dhaho suramakan run ahaantiida taas waxaan aaminsanahay soomaalida dee way nagaga fiican yihiin waayo innaga wax ma cuntay way yar tahay dadkeenu midda kale cay baan u arkaynaaba haddaan ku isnidhaano wax ma cuntay ha de mangadonia isagii qofkii baahan baa xataa laga yaaba inuu kibrani uu ihahdo mangadonia waxaa jirta dhaqano kaloo fiicanna way leeyihiin waxay leeyihiin marka dadku guuru diyaar garoobo waxay sameeyaan like waxaan ku nidhahno stash luqadda faransiiska tooba training oo kale ayaa lagu siiyaa qofka inuu barto xuquuqul zawaaj after markaa waxay soo qaadanayaan certificate markaas ay guurku imanayaan taasi waxay keenaysaa in problemkii isku dhaca familiga iyo furiinkii iyo waxyaabahaasi ay ku yaraadaan taasoo kale waxaan jeclaan lahaa inay soomaalidu isagale ay kaga daydaan maleeshiyaankaas marka gabadhii markay iskoo tagtee la baro sida odaygeeda waa jawaadka saaran wiilkina sidoo kale warqad baa la wataa marka hadhow waxaa yaraanaya furitaankii iyo dhibaatadii ka dhacaysay gudaha familiga ha horta waxaa meesha ka baxaya isagale problemkii inagu soomaali ahaanan u lahayn waa qofka waa diiniyan waxa lagu soo barayo innaga inagoo diintii haysana ayaa haddana ama ama de adiga sodohda ama iyada sodohdeed adg problem dhinac ka imay laakiin iyagu taas kaloo nagaga fiicayn malama keenan inta badan problemkaasi furiinkuna ku yaryahay laakiin dhaqanada kale aan ku arkay sul dabaalaysiga waa mamnuuc asianka o dhan horta way ka siman yihiin special laakiin suul dhabaalaha oo dhaqankayna aniga qof markaan u yeerina u suul dhabaalina suul dhabaal waa hadal baan dhahnaaba iyagu laakiin way ku odhanayaan
laakiin anagu waan ka xanaaqin haddii qof kugu yinaado of course wallahi macal miskiidka haddaa ku jirtid qofka kuma sul dhabaalaynayo wuu ku odhanayaa waiteroo kale u yeeraysaa haddaa usul dhabaalaysid jas wuxuu arkaya qofka yacni inaad liiday waa inaad ka tiraa wuu ku imaanaya oo aniga dad qof soomaali ku tiraada bisad mahay buu ka oran mise islaantaada mise ilmahaaga xaggeed ii dhunkan
wallaahi waa run oo wax kala duwan horta dhaqno badan way duwan yihiin way jiraan
weli adiba kugu dhacday inuu qof kaa yidhaahdo horta first time kii kolley waa la yaabi jiray laakiin ma isticmaal sul dhabaaliskan lafteedu just one markaad meel tagto before intaanad aynan mistakes aad gelin horta waa inaad qof yar silence iska ahaato iska yar degan markaad ogaanaysaa suuldhabaalaha adi suu kula yahay ma wax fiican baa mise wax wuxuu kula yahay xoogaan aan ixtiraam ahayn wallaahi jasfor annaga lafteen de horta culture ahaan baan u haysanaa laakiin dee macal qof fiilna saa u yeedhaay bilaa ixtiraam ta kale waxay ka xanaaqaan iminka qofaa isku dhacdeen bununi bununi baa ciyaarsiin faawal baa ku samaysay madax haddaa ka salaxdid waa dagaalamaysid
oo qofka see say say isku raaligeliyaan okay ciyaartooygii markuu dhulka ku dhaco waa soo kicinaysaa dabada ka dharbaaxaysa
taasna waa mid kaloo anaku lahayn absolutely ma lihin ya innaga laakiin raaligelinteena qofka madaxa usalaxsaa jas waa iga raalaho iyagu laakiin waa ka xanaqa madaxa taabatay jas waa soo kicinaysaa ciyaartooy gacanta qabatay dabada ka dharbaaxaysa laakiin taa annaga kaga fiican waayo daas annaga dhaqankeena way ku adag tahay innaga dhaqankeena waa ku adag tahay laakiin soomaali ahaan waa umalaynaya inay iska qaadan karaan waa hagaag dhegaystayaal maxamed geelle oo u warramaya waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax aad buu mahadsan yahay hore ayay fanaanadda khadra daahir cigana sidan ugu heestay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka cawayska washington intiinii dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkii hore la socotay waxaad ku maqasheen maanse uu barnaamijka cawayska washington la wadaagay abwaan yaasiin madaale taasi oo ku qotantay sheeko dhex martay gabadh barni la yidhaahdo waxaana toddobaadkii hore ay noo taagneed iyada oo u bandhigay in xaafladda arooskeeda ay ka soo qayb gelayaan dad iyo dugaagba islamarkaana laga wada cawayn doono goobtaasi waxahi meherkeenna bilanay bisinkan ku xidhilaa ducaad iyo buruudkana inta soo bogdooxaan diig baarka sohoriyo rimadow biraynla beerkiyo lugmooye inta kalena bixin laa bisada iyo xoorkiiyo bahalaha cunsiinla ilibila xijaab iyo wabixi dayre badhaadhaha arooskana ahmin iyo baraar baan birta marin lahaayo dariibtiiyo baruurtana bahda habar dugaag baa barbariijin laydo iyagaa bad iyo webi xagar bixi lahaayo hawlaha barrixila inta beer ku socotiyo baabaco intiile bulbulow libaaxuna boqorkooda yahayba allabariga dhigila dacwiya bakayla burdaha wakhriila baalalayda duushaa aamiinta badinley intaasi haddaba xaalkuba aanu koobnaanine waa ay sii socotay maansadu waxaana uu sameeyey ballanqaadiyo shilis iyo weliba waxyaabo uu qaban doono haddii haweenaydaasi ay jacaylka la qaado adiguna baraawiyo balcad iyo wajeer iyo baydhabo dusheediyo ubakh baalaheedaad ubakh baalaheediyo bancadiyo saraar baad baashaalka faraxtida baaskiilku marileyd bafto iyo subeeciyeed bilic lagu majeerto baalgoray la moodo boqolaal kun oo mayl laga soo bidhaansho baabaysa maankoo runta beeninaysaan bacadlaa hargeysiyo burco kaaga gelila niman baa bakhaylo badda caashaqeen gurin baal dacar ku miiso adigana bukaanka iyo bohoryowga laabtiiyo kugu dila buseelke beekhaamin maayo bushqadii jacaylkoo bundad lagu cabeeyaan barkin kaaga dhigilaa badhna gogosha hoos iyo derma baaxad weyno baxsan kaaga dhigilaa badhna go-a dushaadiyo huga barafka celiyo buste kaaga dhigilaa badhna sariyo diric iyo bayluule xaradliyo dalad barashabeel iyo baac kaaga tolila badhna sooriyo sharafliyo badar iyo hadhuudh iyo burintaan ka dhiga baan kuu buusha bixinla naftu bixise weeyo marmarbay bukootaa bartii lagu wareemaba dawo beriidhex geliso amintaa bogsiisaan badhna kaaga dhigila marka waa maa barkimadeedii waa jacayl oo bushqadii waxaad uga buuxinaysaa jacayl wax kastay u baahataa waa jacayl markaa nolosheedii oo dhan waxaan ugu talagalay cabdixakiirow inanta tan dhinaca jacaylka oo kale rag fara badan baa jiro hagar ay ka cabdaan dumarku iyo dhinaca jacaylka marka laga hadlaayo inaan uga hagar baxo oo dhammaanteedba haddaynu waxay huwanaysa busta jacayl bustahay huwanaysa uu jacayl noqdo gugasha ama dermaday ku jiibsanaysaa ay jacayl noqoto sariirteeda ay jacayl noqoto cuntada xitaa iyo suuriyada ay cunaysaa inuu jacayl noqoto xataa haddii inantan madax xubaadee xanuuno si aan laba badane in xuma jebin ama dawo laga sameeye jacayl runta inay liqdaa baan ugu talagalay marka inaan halkaana hagari ku jirin baan filaya buudhari rugtiis iyo beeraha jacaylkaad ku baraysan laydo ubax baarguduud oo hagarliyo ubaxay oo kalgacayl bandhigaya baca kuugu guriga kolley dumarku boodhiyo cusbur iyo balaayo budan la isku qoosho lagu baanto diirka iyo balballaanta jahya kama maarmo bilicde gelin maad basaasteen bootarka iyo kariimka iyo baasliinta dunida bahay xaydhi leedahay baasiinta kolay tahay baabuurta lagu shubo intan kuu biyeeyo burcad kugu laaqoon baaf kuuga shubaba baaldi kuu dardarilaa burish kugu marmarin lah bikin iyo labeen baa sida kabaha buurkaa kugu baalashayn lah cadar iyo binaafaad lagu daray basbaasoo biskud lagu walaaqiyo badaxiyo cindiidbaan barqada iyo fiidkii kugu buufin lahayo inta barcadiyo hees kabadh loo bineeyo halabuur ku baanaad quruxdeeda burin lay dhinaca kosmaatiga iyo waxyaabaha dawooyinka iskiinka la mariyo ama kariimada lagu dhaashto waxaan filayaa habla hadday qarniga joogana kharash badan ay kaga baxo waxaasoo dufana marka la isugu daro inantu waxaan filaya inay bilicda ta yeelanayso nuurkaaga biliga leh bartamaha habeenkii markaad soo baxdaabay korintadu baktiileed waa inantu marka waxaasoo dhan la isugu daro dayaxuna barcaad iyo waqalada isbirisade ku bashiishan layo boodhka isku qarin laha xidigaha bidhaamada burjigoodu lumila taalan birjeex iyo agagaarka koodbuur ama deyrka baarliin ka binayn lahayo barniban far waaweyn ku dul buufin lahayo bahda soo dalxiistee boosni iyo ruushka iyo baariis ka timiba suuxaybin laabilo sida tahay bil dhalataa lagu baafin lahayo lagu wada boqri lahaa buuraha adduunyada kuwa loo boqoole ugu baarka dheer buu calankaaga baydane bunniga iyo cagaarkii babanlaa dushoodu biligtaa ka guri lah jariidadaha bileedkaa baahin laha warkaago boga hore ku qori lah bartamaha magaalada waratada bagaashka iyo basasha iyo xabuubtaiyo baradhada ku miistaa buterkuuga asqayn layd inamadan la baabee barcelona qaade kaska laga bedelay baa ciyaaraha benediyo sheekadaada bogan lah culimada barjaysee balwada iyo qaadkiiyo ku balowday qiiqa marfashka ku bertaba arrintaadu buuqiyo baxaroodan gelin layd bilyan aanad aragoo cushqaad ku beerto kuu beercadaada boholyow daraada burhka qaadan lahayo isbakooladayn lah xataa inanta tan waxaa laga yaabaa waxaan ugu talagalay xataa inanta tan waxaa laga yaabaa marka waxyaabahaasoo dhan loo sameeyo ama shaqooyinkaas ama howlaha fasilitieska loo sameeyo inamada inta ugu faraha badan waqti badan ku lumiyo doodaha ciyaaraha iyo naadiyada yurubka ciyaara horyaalka yurubka ciyaara inaanay waqti badan ciyaaraha ku bixiyeen dooda ay inanta gelin lahaayeen ama meelaha inta ugu faraha badan barfashida ay isugu yimaadaan dadku dood fara badan ay dhelin lahayd bilyan aanad aragoo cushqa aad ku beerto bohoryow daraada boholyow daraada la baxaadegayo kuu beer cadaada burka qaadan lahayo isbakooradaynla araweela waa bakhe beelaha adduunyada inta bilis ku nool baa kugu baani layd oo arrintaada buug iyo baalmaara gelin layd buunbuunin maaye sida badhaha jiiraan dhulkaba busiyo oon nugulkii bariiqdo lala leyta baxarshoon barayaraha roobka hawd sare ka biligida sida loogu beenraqo ayaad bili u heliyo bidhaantaada oo qura badan loo jibaaxaya bilcaantayda maad noqon bilcaantayda miyaad noqon ayuu dhegaystayaal hadal ku soo koobaya waxaan filayaa in gabadha intaasoo ballanqaada loo sameeyey islamarkaana deeqsinimada sidaas uu shilis loo bandhigay in ay war farxad la keeni doonto ama uu ka iman doono aad buu mahadsayey abwaan yaasin madaale oo maansadaasi barni la wadaagay barnaamijka cawayska washington markanna waa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka saacanba qaadi doonnaa waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe waxaana uu abwaanku qaybtan kaga warrami doonaa sheeko dhex martay isaga iyo nin balwadda qaadku ay aad ula hadhay oo uu hannaan sugaanaysan u soo tebin doono sheekadii dhex martay iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey abwaanku waa inta dambe kulle waxaad moodaa inaan ka mashquulay laakiin waan kasoo bilaabay oo dhulkaas waan ku badnaa moogtahay weliba sugaanta qosolkaa baan aada uga heli jiray ahayd marka waxaa jira waxaan rabaa inaan sheego kolley heeso albumimka aan soo wadno insha allah waan garta iyan aan uga faaidaysto aan rabaa inaan ka sheego oo waxaa heesaha ku heesaya waa cawaalo aadan qayb kamid a waxaa le roodo daahir oo fanaanadayda iyaduna ah roodo daahir ismaaciil ugumaha caashaqo iyaduna dhaxay abwaanadu aan sariir ka qaadeen oo qaar ka wayeen badhna soo ammaaneen badhna iilka loo dhigay annaka kala jacaylkee ubixii ka beermaan ku ildoogsadaayo waxaan ahay ula dir noloshan ku aaminay baa la yidhahdaa yaa kamid a heeska oo rooda qaadi doonto rooda qaado heeska kaloo la yidhahdo tu la iigu sii talagalo nolosheeda loo tababariyo waxaa tahay tusii hooyaday yaa jirtay iyadna oo qisadii aan qormo ay kasoo bilaabantay iyo iyaduna maogtay sii daba socotaa waan garta weliba anoo jecel inaan xuso fanaanin waaweyn oo sharaf ii ah oo maogtahay aan aada iyo aada qalbiga ugu hayo aanan ku faano oo aan nasiib aan u yeeshay inay ereyadayda ku heestaan uu kamid yahay cabdulqaadir jubba iyo axmed cali cigaal oo iyaguna fanaanin waaweyn ah cabdi nuur alaale farxad gaara ii tahay inaan xuso oo maogtahay halkan aan ka sheego dhinaca suugaanta qosolkaa waxaa jira qiso aan ka sameeyey qaaska haye
nin baa waxaan kulanay maalin la yidhaahdo daacad anigu magaca daacad la yidhahdo aan u bixiyey waan garta marka wuxuu lahaa ninkaasi nin aada u tamar daran oo jaad yar tumanaya oo ingigay buu ahaa magaalada jaadku ka maqan yahay bay ahayd marka ninkii baan xoogaa wada sheekaysanay sheekadiisii baan ka sameeyey maanso isaga laftiisii baan dib ugu geeyey markaa baan ka dareemay inuu ninkii ka xumaaday oo ka yar moogtay aada uga murugoonayo kadib waxaan u sheegay heeskii inaan waraqadii gogoynayo oo aan moogtay gabayn ka noqday isagaa markaa isbaariyey inaan gabagan faafiyo on cid walba gaadsiiyo wuxuuna ii sheegay taariikhda intaasaan leehay ha iga hadlayn dugeyn
baahi buu kuri meeshaad gaarsiin kartaba gaarsiiye gar alla meeshaad gaarsiin karta gaarsiin dugeyn sidaa darteed baan ana daacad ugu bixiyay moogtay oo nin daacada buu ahaa oo l balwadiisana u daacada ummadana u daacada oo in wax uu sheego oo laga faaidaysto oo moogtahay dhibaatadan qaadku gesiya tagana moogtahay dadka digniin uga noqdo iyuu ahaa anigana si daacada igu warramay waan gartay
marka gabaygii isaga oo aan sheekaysanayno oon lehay iyu iyaa isagoo hadalka i bilaabayo yaan ka dhigay daacad baan ahaye doobna waan ahaye doqonna ma ahayne geedkan ay doorshay oo kala dooxay oo dabka ay saaray bu
waan gartay marka anaa su-aal weydinay adigu sawir buu tugsay uu leeyahy sawirka waa aniga ana markaasaan leehay maaha adiga waa sawir muddo hore udhexeeyey waa sawir muddo hore oo de aanad garanaynba isbedelay ha aanad garanaynin Haye.
oo kaarkiisi weliba ku dhigan oo taariikhda dhalashadiisa ku qoran tahay marka da-dan meesha ku qoran iyo isaguna isma laha haye
marka eh, wuxuu leeyahay geedkan ou daado daado oo dabar go- dunidu kaa guurta laguma doodoono oo ku wada dayni
haye ana su-aal dabac ana su-aal dabacsan oo dareenkiisa kaga war doonayo ayaan kusoo daayay waxaan ku odhi daacad daacad ow qaadka sida tan kugu doorshay nolola kugu diiday ee darxumadiisa dhab u dareemaysa maad iska badaysa daacad wuxuu sheegay maalinta maalintuu daaho amase aan diiday in dib uga jeesto waxaa diyaar i ah cudur dubaab sheegta oo dar oo oo dareenkaaga iyo damiirkaaga diiqad gelinaya oon dawo u waayay iyo dabiib toona marka wuxuu haddaan iska joojiyo maalinon jaadkii cuni waayo dubaabkiibaa amsaxa iga dhigaya waka dubaab bay cunaya buu yidhi haye Een, meelo kamid a haddaan kasoo qaado meelaha ugu muhiimsanaa waxaan- waxaan weydiiyey ma guursatay weli oo reer maleeda haye wuxuu yidhi waxaan ku yidhi guurku waa dahabe ma isku yara dayday ubadku waa deeqa weli ma doodoontay daacad wuxuu sheegay aabahay duniyo dollar iyo xoolo dabaq kastuu buuxshay dadna anoo keliya iyo duqii hooyo oo in dheer dunida kaga dambeyn weli ayuu ka diranayay aaba dabadina lacagta way dushay xoolihii dabargo aqaladii da- aqaladii daadi waxaa kasii dirigday laba qol oo duug ah oo duduba moodo oon u daymoobay buu yidhi intaasaa ka hadhay buu yidhi intaasaa kale laba qol oo duug ah oo aad nacam dumay oo baabaayo oo duduma weekaaday iyagana waa qaan baa laigu leeyahay oo in laigu dul xaraashaan ka baqaya buu yidhi intii kale waa ku berjayey ninkii waa waa ku qaylay barjiibli ha Haye.
iyadaasoo dhan gebi dabkaan saaray dheefna kuma doorsan waxaan ku daaduumay dayda iyo raadco soo daldala qaadka buu haye
marka ubadka daantooda gabadh da-daydiiy oon mar wada duulay oon hotel dabacsan wada dekaynayn tay waan dafiraytayna buu ha laga laga diliyaa mooyu diratayaa mooyu cilima doodoonin maba doranjaynin buyo kelmad faransiis oo nacam waa waa ha iga jiidina de hadalkaaga mog Mhm.
waa maba doranjaynin buu mogtay haye wuxuu iiga sheekeeyey marka wuxuu igu yidhi inaan dhalinyaro aho wuxuu ii sheegay maalin ay gabadh wada socdeen ay wada sheekeysanayeen guurkoodii la soo dhawaa oo uu moog tahay qahabka daraaddii reerkoodii u baabay arrintoodi u joogsatay oo looga noqday waan garta marka wuxuu ii sheegay digniintaysiin waxaa kamid ahayd wada sheeko dheer oo sidii xitaa riwaayad oo kale ay kugu xidhan marka wuxuu ii sheegay qaadku iiga digay oo saddex qodob oo muhiim ii sheegay wuxuu yihi qaadku wuxuu dumiyaa reerka dhisan wuxuuna ka hortegaa reerka bismi doonana uu dumiyaa uu ka hortegaa marka nolosha qofkana uu dumiyaa buu yidhi saddexdaa wuu sameeya saddexdaa buu sameeya markaas wuxuu leeyahay iska ilaaliya oo waa digniin dabehe qaado ee maqal dabuubtayda wuu ku dilayaaye eega danahaaga waa waxaankaas ii sheegay uga leeyahay moogtay aniga hay dile e haiga dahaa ciile kiina dihin dhawra adna hadoodoonin uga diqeyrkaana buu jirka gabagabayey ha macnaha aniga waa ningan socday ee ku- kaana kaana weli aanu dhibaatayna uga diga da- maxaan ku dhahay adiguna hawshaada wado wada buu igu leeyahay marka aniguna wuxuu leeyahay de waa meelaha ka noqon joogo khalaas waanu dhifanayo buu igu yidhi wuxuuna ii sheegay inuu meel qaadle ku dhawaan doono intuu qaad labadan maqsin iibiyo inuu xagga ee qaadka laga keenay etoobiya dhulka u dhawaan doono
ningaasi say ku socotay beer buu dhex degayaa jaadka beer meelahaas u degi doonaa balse anna waxaan rabaa inaan ka daba tego ninkaas waan raadca galo oo moogtaan bal qiso kale kasoo wariyo insha allah aad iyo aad mee waan raadinayna halku ku dambeeyo dabcan qisayna ku bilownahay waraysigeenna heestii qormo oo sheeko dhaba ama qisa runa ka soo bilaabantay heese kaloo iyadana dee biike u qaada hiiliyaha ka mid tahay baynu soo taabannay waxaa jirta hees kaloo iyadana haddaanan qaldanayn isla qisadaasun ay ka dhadhamayso erayadeeda markaad eegto en, eh, ma- da- aad si fiican u dhuxdaad garanayso fanaanka xabad muuse u qaado heesta xasiliya la yidhaahdo aad iyo xasidaa la yidhahdaa magacaanta nula baxay bay kamid tahay xaaskayga oo een, qisadaa jacaylka oo dhan ku saabsanta marka waa hiiliya waa xasiliya waa kuwo kale waa saas marka xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday waana gaari xeerkeed inaan kugu xariiraayo bulis ha sii wadaya haddana wuxuu leeyahay sida uxuural cayntii jannada lala xayaabaayay ha ha marka ilaa jannadii bay gaadhay hadhow waa lasku arkaya ha waa ka saasuu leeyahy sida xuracayntii jannada laga- lala xayaaday Eh, adu waxaa kamid ah een, waxaa kamid ah kabtan aan xajiin iyo lahayn weerku xaganaysa oo runi xalaalaysa baad ku xaragoota ku xaragootay ha ru- runtu waxaa la yidhaha kabtanku hadduu run yahay waa lagu eh, mugta waa xalaal xalaal weye waa waa xalaal ka- waa xalaal kaftan ha waka kabtan aan xajiin iyo lahayn weerku xaganaysa oo runi xalaalaysa baad ku xaragootahay Een, xilkasnimo alla kuu dhashiye garasho xeel dheer ha heeskaasi eh, xabad baa qaada saaxiibka isaguna waa waxaan u qaaday xaaskayga oo magaceedu ku dhex jira xagga dambe xitaa eh, habboon laakiin aniga magacaantan la baxay xasida iyo xasiliya iyo xajada intaas magac bay ku dhex jiraan
marka heestan oo keliya hata imise magac baa ku jiro iyada aad ugu tala gashay afar magac baa ku jira afar magac baa ku jira marka marka lagu sii daro hiiliye iyo kuwa kale waxa weeyaan waa badanayaan tiradooda aad bay u badan doonaan tiradoo
sanadba sanadba magac weyaan sanadba magac bay leedahay sanadoo cumriga magac bay leedahay wagaag heestaasaynu iyadana wada dhegeysan doonaa een, fanaanka xabad muuse iyo weliba heestaa xasiliya xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahan ka soo xunay adaan kugu xadaayaday waana gaari xeerkeed inaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihio laab xaruuriyahe nageenyaanay alla geenyaa ugugay naftaad xiise gelisaay kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihio laab xaruuri ahe nageeyanayey alla laakiin yaa ugu bi naftaad xiise gelisaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan daniintaynu barnaamijkan oo kole a isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xudhaye xarafyada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye ruxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii imtixaan waanay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay isha xaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaani imtixaan waanay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay isha xaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaani naftan aan xajiin iyo laaxayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihi oo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey alla geenyaa ugubay naftaad xiise gelisaay naftan aan xajiin iyo laaxayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihi oo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey
heestaasi waxay dhegaystayaal u dambaysay barnaamijkii cawayska washington oo noo waday waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac idaacadda yadaa caawa gebagabadii baanu ku dhownahay intase aanan idaacadda soo xidhin aan idiin soo qabto hees kale oo qaada fanaanka bashiir ibraahim
dadka soo shiruman qaban oma soo kaman digin xerka laba dibliiwd dawa suuman xirin dadka soo shiruman qaban oma soo kaman digin xerka laba dibliiwd marka hawsha loo diray suma ducayninu lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suma ducayninu lama sii dardaarmayn u dib jiray dabna uu shiday dayaxii waa ka siri jiray dabna uu shiday dayaxii waa ka siri tusay waaga daalacay dadka kuwii waxgaraadhu daalacay dadka kuwii waxgaraadu dugsi dhaxanta laga galo umyaa layska dumiyay ilin doqoni calaaf malaahi calaa doqoni calaf heestaasi fanaanka bashiir ibraahim ayaa u dambaysay idaacadayadii caawa inta haddii la dhadaan berri mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v odan le sidaas iyo fiid wanaagsan
layska dumiyay ilin doqoni calaf malaahi cala doqoni calaf malaahi